tababar loogu talagalay maamulayaasha degmooyinka ama ward admin-ka deegaanada kala duwan ee ismaamulka Wajeer oo ku aadan barnaamijka lacag bixinta waxbarashada dowladda countiga Wajeer ee Baasiriga ayaa lagu qabtay magaalada Wajeer taasoo qorshaheedu yahay in bisha labiyo tobanaad amaba ilaa iyo bisha koowaad ay dowladda ku bixiyaan agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda countiga wajeer iyo sidoo kale guddiga maamulo lacagta baasariga ee waxbarashada dowladda ismaamulka wajeer ayaa ka warbixiyeen kulanka ay la qaateen guddoomiyeyaasha degmooyinka ee dowladda countiga wajeer ku matalo cabdikheer cali moxamed county chief officer wasaaradda tacliinta waxaan halkan u joognaa tababar la tababaraya shaqaalaha loo yaqaana ward administrators wardka waxaa waaye meeshii m c a laga soo doorto si loo maamulo baasariga ayaga inay la train gareeya waaye shaqaalo kale la train gareeya waaye maanta ayagaa la tababarayo shaqadanna waxay soo bilaabatay bishii soo dhaafnay dhexdeeda waxaan iclaaminay in komitii laga sameeyo guddi laga sameeyo waadyaasha guddigii waa la soo sameeyey magacyihii waa noola keenay markaan dadkii dadkaas horjooga u ahay guddigaas oy hadhowta shaqada isla qaban lahaayeen yaa maanta tababari haynaa shaqada aan u horraysoon soo bilaabnay waxaa waaye waxaa la yidhaahaa planning meeting fadhiga qorshaha arrintan lagu qorshaynaya jimcadiin soo dhaafnay taarikh laba bishaan hadda ku jirna oo bishii labay tobanaad aan u fadhiisanay maantana waa traininga ward administrators khamiista soo socota oo taarikh siddeed ahna waxaa la samaynaya meeting kale oo lagu iclaaninayo inay la application la soo dirsado ardayda secondary kuwa college jaamacadaha kuwa ku jira oo u qalma u xaq leh baasarigaas yaa iclaanka loo loo iclaaminaya way muddada applicationka lagu dirsanana way ka bilaabanaysaa khamiista waxa ka dambeeya taarikh siddeed waxay ka dambeeya ilaa iyo saddex isbuuc ama afar isbuuc markaas kadamba shaqaa jiraysa oo woodyaasha ward admins m c a yaalka odayaasha wardkaas ay fadhiisanaayeen soo qoraayeen dadkii u xaq lahaay baasari soddonkaas waxaa jiraan inay ward administrators ay joogaan iyo maanta waxaa halkan joogiyey subcounty administratorski ayaga oo loo sheegay maadaama lacagta horoo la bixi ay ahayd boqol milyan haddana lacagta ay ku darsantoy boqol iyo konton milyan ay tahay habkii ay u soo xulan lahaayeen ardayda u qalanta in la siiyo lacagahaas ayaa wax looga sheegay waxaa kaloo loo sheegay kriteriyaaga ama habka ay u soo xulanayeen ardayda ayaga ah ayaa wax looga sheegay waxaa kale oon kala hadlayne waxaa jira waktiga kale oo lasoo gudbinayo baasarigan baasariga ka horreeyey marka la bixinayo waxaa jira caqabada dhankooda markay noo soo gudbinayeen jire challengeski challengeska ayaga ahayd ayaan maanta kala hadlayne sifo ay mar damba caqabadihii ayaga ahay yay u dhicin dhanka kale dadka u xil saaran dhanka baasariga ee degmooyinka kala duwan ee ismaamulka wajeer ayaa loogu baaqay in cidda ay soo gudbinayaan waraaqahooda ay noqdaan dad markaasi danyar oo aanan heli karin lacagaha fiiska waxaana loogu baaqay inay si cadaalad ah u bixiyaan emsiyeyada baasariga ay bixinayaan xaq waxaa arrintaas xaq ku maamuli doonto si ay u dhicin dad aan xaq u lahayn inay baasarigaas la siiyo waxaa ka mid ah marmar dad taajir ah ilmahooda yaa la siiyaa dad jago waaweyn dowladda ka haysta yaa la siiyaa qaraabanimaa loo siiyaa kanaa isoo doortayaa loo siiyaa waxyaalahaas inay dhicin maadaama komitida dadka soo xulay ay m c edka siyaasiyiinta ka mid yihiin waxaan ugu baaqaya komitida dadka ka midka inay arrimahaas ka fogaadaan wakhti siyaasa waa la soo dhaafi wakhti kambeen waa la soo dhaafi wakhti waxqabadaa la joogay yaa fikraddii kaambeenkii inaa meesha laga bixiyo oo xaq wax lagu maamulo in lacagtaas ardayda tawaalaysan ay leedahay oo cid kale yaanay waxba ka qaadan karin lacagta iyada ah oo la rabo si cadaalad ah inay u soo xushaan waxaa kaloo jira m c ska laga soo doorta ayagana degmooyinkaas laga soo doorta ayaa jira ma doonayna waxaan baaqa u diraynaa in ay noqonin ama aan la siyaasaynin lacagtanaytu loogu deeqaaya ardaydaas tawaalaysan in aan la siyaasaynin ugu dambayntiina guddiga u xil saaran lacagaha baasiriga degmooyinka ayaa loogu baaqay in dadka lixaadka naafada ka ah ay kaalintooda siiyaan halka loogu baaqay waalidiinta naafada ahna inay kaararkooda ay curyaannimada ku soo dhejiyaan foomka warqadaha la buuxinayo ee baasiriga lagu codsanayo iskuullada sare dugsiyada mise jaamacada ee dhisan akhrisanaya waxaan baaq u dirayaa inay ku dhejiyaan kaarkooda tusinaya inay curyaan yihiin siba loo ogaada waalidkan inuu curyaan yahay oo cunugiisa uu caawimaad u baahan yahay ardayda kale oo ilmaha special needskana waxaan u diraa baaq ayagana inay foomka soo buuxsadaan badanaa markay wax walba dhammaadaan ee ayagoo buuqa imaadaan annaga disability waa nagala tagay waxaas ma jirto hadda waa u sheegaynaa waalidiintana kommitiyaalkana codsi aan u diraynaa walaalayaalow dadka curyaamaan annaga ay naga mid yihiin qofkii curyaan oo ilmihiisii usoo qorto baasir usoo qorta waxaan idinka codsanaynaa inaad siisaan special consideration ood maaragtay ku dartaan ilmaha wax la sinay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer